wasaaradda horumarinta beeraha somalilan oo kaaladaasa mashruuca barwaaqo yana qalabka beerahan qiibidi deegaamo hoosedow ah maroodijeex iyo owdal saraakiil wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee ku howlgalow mashruuc barwaaqo iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka owdal yanan koreyn ku hadli goobta qeybyoka qalabka beeraha mashruucan barwaaqo oo qalabkan iyo siidhkan laga soo iibiyey saad in badanoo hore aan idiin sheegnay ama aynu isugu nimid maadaama aanu idinku cusbayn uu deegaankan ka shaqeeyo wasaaradaha kalena ay idiin yimaadeen waxaa hormuudu ahaa wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kala shaqeeya wasaaradda biyaha wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha agabkan maanta ama xafladan maanta aynu isugu nimid ee ahaa wareejinta wixii agab aan ugu talagalnay beeralayda halkan ka jirta iyo siidhka qaybihiisa kala duwan inta halkan inoo taalla waxaa weeye waa muunadii ama saambalkii weerhowskaynu qalabkii kale ee dhiganay oo waynu tegi doonnaa haddii aan la idhaahdo laakiin qaybtani waa qaybta ugu horraysa een ugu talagalnay beerilayda in lagu taageero agabka haddaynu eegno waxaa ku jira kaariyoonkii oo nooc fiicanoo loogu talagalay ah oo aan banjaraynin waxaa ka mid a caagagan wax lagu buufiyo in beerilayda la siiyo waxaa ka mid a qalabkan ama kalliga lagu waraabiyo beeraha waxaa ka mid a garowgii asalka ahay waxaa ka mid a digirta noocyadeedii kala duwanaa hadday noqoto digirta cas iyo hadday noqoto tacad waxaa ka mid a agabka kale ee aad arkaysaane sida faraleyda iyo yaambooyinka waxaa kaloo iyaguna ku jira qarbado tijaabahoo waaweynoo loogu talagalay in ay biyaha xagga biyaha inta biyaha roobka looga faa'iidaysto islamarkaana dhankii waraabka ee beeraha looga faa'iidaysto waxaa ka mid a siidhadhka kaashka roobka loo yaqaana ee magaranaysaay fudfudud sida xabuubka iyo khayaarka iyo qajiga iyo basasha waxaan rajaynayaa in ay noqoto tani tijaabadii ugu horeysay ee wasaaradda horumarinta mashruuca qaybta mashruuca waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qalabkan afar gruub oo beeraleya afartaasoo ka kooban min soddon qof koley deegaankana nasiib buu u yeeshay inuu maxay haydaanay mashruucan uu ka shaqeeyo waxaanu kula dardaarmi lahaa un inay ka faa'iidaystaan inay maxay ahayd anay ka si fiican noogu shaqeeyaan xanakumada beerleyda qalabka beeraha lanqeybi yana sidoo kale ku hadli yana sidoo kale hadhawaayay qalabkan lanqeybi markaa qalabkan waan inaga guddoonnay mar haddaad hay-addii beeraha tihiin waa inaga guddoontay wasaaradda beeraha waan inaga guddoonnay waan inaga mahad celinaynaa hadnaqa aad iyo aada u ballaadhan qalabkaas iyo agabkaa oo xoog loogu baahnaa waxaan ka tari karaa qaybta beerashada iyo tabaca kor oo u qaadaya abuurka beeraha iyo wax soo saarka boqolkiiba boqol baan horta u mahad celinaynaa biyo joojintii qariday noo sidaan biyahaan ku dhaaminayno een ku cabinayno ee noo keenay marta aad baan ugu mahadnaa